habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
waa fiidnimo axada bisha juulaay waa sagaaliyo toban sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo labayo labaatanka efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com idaacadda waxaa idin haya anigoo haaruun macruuf iyo cabdiraxmaan xuseen fure
idaacadda fiidnimo waxaad ku maqli doontaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisan oo ku dhowaaday magaalada baardheere iyadoo amisan ay shaacisay guluf cusub
degmada baardheere miskii adigu ilaa iyo lixdan iyo shan kilomitr meelahaas ayay iibisa wax weyn oo iska caabira ma hayno wax hadda soolimaad oo dhacayna ma jiraan diyaarado iyo ciidan lugeedbo kor iyo hoosba in howlgalkanagu uu socdo ugu jiraan
waxaa kaloon dhegaystayaal idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja warmahayga dhiig inaan ka tiro uma tumaalaysan ha yeeshee nimaan ii turayn uma taxniigoodo culimmada tembiga weyn leh oo tahajudkaa maahi ha yeeshee salaad koran tukado toobad ma ilaawo gobonnimo haddii loo tartamo tiigsa ma idhaahdo ha yeeshee haddii la abtirsado
waxaad sidoo kale idaacaddayada ku maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkee dunida
howlgalka midooda afrika ee amisom ayaa ku dhawaaqay in la bilaabay howlgal milatari oo cusub oo ka dhan ah ururka al-shabaab gaar ahaan gobolada baay iyo gedo amisom ayaa ku dhawaaqday in howlgalkan cusub loogu magacdaray howlgalka iskufurka jubbooyinka waxayna sheegtay in ujeeddadu ay tahay in mintidiinta ururka al-shabaab laga saaro dhulka baadiyaha war-saxaafadeed ka soo baxay amisom ayaa lagu sheegay in laba weerar ay ka kala bilowdeen qansax dheere iyo faafaxdhuun waxayna sheegtay amisom in howlgalku uu xaqiijin doono in degaanada hadhsan laga saaro ururka al-shabaab nabadna lagu soo dabaalo dagaalada ayaa dagaallo ayaa laga soo sheegayaa inay maanta ka dhaceen deegaanka iidaale iyo weliba deegaanka kale lagu magacaabo ceelcelaan oo ka kala tirsan gobolada baay iyo gado dagaaladaasna waxaa la sheegay inay u dhexeeyeen ciidamada dowladdu ay taageero ka heliya kuwa amisom iyo ururka al-shabaab deegaanka iidaale qarax baabuur oo ismidaamin ah ayaa lala beegsaday ciidamada dowladda waxaana la sheegay inay ku dhinteen laba askari sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay shan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta dagaal uu ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunna waljamaaca deegaanka laandheer ee gobolkaasi galgaduud sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaala dagaalkaas ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka ahlu sunna ay weerar ku qaadeen ciidamada dowladda oo ku sugan deegaanka laandheer sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ee gobolka galgaduud oo codsaday inaan la magacaabin ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada dowladdu hadda ay ku sugan yihiin deegaankii uu dagaalku ka dhacay maamulka ahlu sunna waljamaaca ayaan weli ka hadal dagaalkaasi ra-iisul wasaaraha britain david cameron ayaa maanta axada sheegay in britain ay laba jibaari doonto doorka ay ka qaadanayso sidii ururka daacish looga loogu jebin lahaa dagaalka dalalka syriya ee ciraaq ra-iisul wasaare david cameron ayaa hadalkan ku sheegay waraysi uu maanta siiyey telefishinka m b c gaar ahaan barnaamijka midda bress isagoo intaas ku daray in hanaanka kale ee ururka daacish looga guulaysan karo dalka ciraaq iyo syriya ay tahay in la burburiyo saldhigyada ururkaasi milatariga britain ayaa sheegay toddobaadkii hore inay duqaymo dhinaca cirkaa ka fuliyeen degaanada ay ku sugan yihiin ururka daacish dowladda britain ayaa ka mid ah isbahaysiga uu hogaaminayo maraykanku ee duqaynta cirka ka wada ciraaq iyo syriya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa maantoo xada la filaya inuu shacabka maraykanka kala hadli doono shan telefishan oo ah kuwa ugu waaweyn ee dalka maraykanka si uu shacabka xog wanaagsan uga siiyo heshiiska hubka nukleerka ee dhowaan lala galay dalka iiraan heshiiskan ayaa ah mid iiraan ka mamnuucaya inay samaysato hubka nukleerka ee dhanka gulufka taasoo dhex maray dalalka quwadda adduunka iyo iiraan diblomaasiyiin sarsare oo maraykana ayaa hadda dadaal ugu jira sidii shacabka maraykanka looga dhaadhicin lahaa in heshiiskaas uu yahay mid wanaagsan qaar ka mida siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka oo ay ku jiraan musharaxiinta u baratami doona xilka madaxweynenimada xisbigaasi ayaa markiiba ka biyo diiday heshiiskan kuwaasoo ballan ku qaaday inay heshiiskan hor istaagi doonaan marka la keeno koongareska oo ay ku ballameen inaan la meel marin doonin dhinaca kale madaxweyne barack obama ayaa ballan qaaday isaguna inuu adeegsan doono awooddiisa diidmada qayaxan haddii koongaresku uu isku dayo inuu heshiiskan hor istaago
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america waxaad naga dhagaysan kartaan boggayga v o a somaly com howlgallo milatary ayaa ka socda maalintii labaad gobolada baa iyo gedo iyadoo isku horimaadyo laga soo sheegayo inay ka dhaceen deegaanka iidaala halkaasoo la sheegay inuu qarax ka dhacay weeraro dhowr weji leh ayaa ku socda gobolka kuwaasi oo xoogoodu ay ku aadan yihiin magaalada baardheere magaalada diinsuur ee gobolka baay ayaa iyadana la sheegay in ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ku sii saqayaan wararkii ugu dambeeyey ayaa caashe ibraahim aadan waxay ka waraysatay weriye karar aadan rukow oo ku sugan magaalada garbaharey
cashay aad baad umahadsan tahay in saacadihii ugu dambeeyey ayaa dagaal xoogan waxa uu ka dhacay nawaaxiga deegaanka celcilaan oo dhinaca bari kaga beegan magaalada baadheere ee gobolka gado dagaalkana waxa uu yimid kadib markii ciidamo hugun ah oo kasoo ruqaansaday dhinaca deegaanka esow ee nawaaxiga ufurow ay saacadihii ugu dambeeyey soo gaareen nawaaxiga celcilaan waxaana halkaasi isku dhac uu ku dhex maray ciidamo ka tirsan ururka al-shabaab iyo ciidamada hugunta ah ee dhawaanahanba iyagu ku wajahnaa magaalada baardheere ee gobolka gedo in dagaalka faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxaya in dagaalka oo goordhow bilowday awadeed ilaa iyo hadda lama caddayn kara khasaaraha rasmiga ah ee goobta maaragtay in ka dhashay waayo dagaalku waa uu socdaa in sidoo kale isgaadhsiinta ayaa aada u xun maadaama deegaanka lagu dagaalamayo isgaadhsiintiisa ay jaran tahay goormuu dagaalku bilowday saacadda soomaaliya markaad fiiriso goorma in adiga in weyraan waxa uu bilowday saacadda ay geeska africada bari markay ahayd saddexdii iyo afartan daqiiqo ayuu bilowday marka dagaalkana waxa weeyaan waa mid aada u culus weeye marka oo laisu adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan in marka in maalmahan dambe waa la hadalhayay goobta ay wax ka dhaceen waxaa maaragtay in saldhig culus ay u ahayd maaragtay waxa weeyaan ururka al-shabaab oo halkaasi waxa ay ka difaacayeen magaalada in waxaa og tahay in al-shabaab laba difaac ay dhigaan dhinaca maaragtay gobolka bay marka yidhahda istaraatiijiyaed ahaan sida la qiyaasayay difaaca koowaad waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa deegaanka in shanta mudul oo ku yaala nawaaxiga deegaanka qasax dheere in kanna waa difaacii labaad oo magaalada aada ugu dhow waxa weeyaan in meesha ay wax ka dhacayaan waa deegaanka celcilaan waxaa afartan iyo laba kilomitr ay u jirtaa mada baardheer ee gobolka gedo ee dhinaca bari ay kaga beegan tahay waana maaragtay deegaan markii la eego maaragtay istraatiijiyad macnaha dhinaca istraatiijiyadda markii la eego islamarkaana muhiim u ahayd ururka al-shabaab waxaad markaa iga warantaa sidee kugu soo gaarayaan wararka dagaalka ku saabsan ma dhawaaqa kusoo gaarayo qudhaadaa maqlaya bal qaabka wararka aad ku helayso meelo kala duwan ayaa laga xaqiijinayaa in mararka qaar waxaa suuragal ah in la helo maaragtay in isgaarsiinta in qeybo kamid ah maaragtay taliska in sababtoo ah ciidamada kusugan kusugan areega hore iyo taliska waa ay kala duwan tahay sidoo kale mararka qaar maaragtay in waxaa la isticmaalayaa maaragtay arkeenada deegaanka xasano muumin oo isagu deegaan aan sidaa uga fogeyn maaragtay deegaanka alcilaan marka saas ayaa suuragelisay in la helo maaragtay in xogaha yarta ee suuba xilligaan aan baahinayn waxaad iga warantaa karar ilaa iyo hadda maxaad maqlaysaa ururkii al-shabaab ee zoonka ka dhowaa iyo ciidamadan huganta ah dagaalka wuu dhex maraya laakiin maxaa kaa soo gaaraya warara ma isdifaacayaan ciidamadii al-shabaab ma kala carar baa jira maxaa maqlaysaa run ahaantii dhaqdhaqaaqan ma ahan oo keliya mid maaragtay ku wajahan baar dheere waxaa jira maaragtay furmo kale oo ku furan ururka al-shabaab sida maaragtay deegaanada galbeedka gobolka in ciidamo ayaa waxay ku sugan yihiin deegaanka la yidhahdo garas dulle oo maaragtay in aada ugu dhow maaragtay baar dheere islamarkaana kaga beegan dhinaca maaragtay galbeed ciidamadaasi iyagu wararka saacadihii ugu dambeeyey aynu ka helayn waxay sheegayaan inay u ruqaansadeen deegaanka jungan oo isaga aada ugu dhow magaalada baar dheere maxaa khasaarood maqlaysaa ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ee goobta ka dhashay waxa weeyaan in waxa weeyaan lama sheegi karo sababtoo ah isgaarsiinta iyo maaragtay nadwaaga oo aada u xun aawadeed marka saacadaha soo socda ayaan filaynaa in la ogaado khasaaraha rasmiga ay soo kala gaareen dhinacyada goobta ku dagaalamay kaasi waxau ahaa weriye karar aadan rukow oo ku sugan magaalada garbahaarey khadka telefoonka wuxuu ugu warramayay caashe ibraahim aadan caashe cuud dhinaca kale ciidamada dowladoo taageero ka helaya kuwa etoobiya ayaa kusii saqaya magaalada baardheere oo haatan ay u jiraan lixdan iyo shan kilomitir ciidamada ayaa saaka gaaray deegaanka ceelcilaan ismaaciil xuseen farjar ayaa howlgalladan ka waraystay dhamme cumar sheekh ismaaciil oo ka mid ah hoggaanka milatariga ciidamada soomaaliyeed ee howlgalkan ka qaybgalaya
meeshaa ku sugannahay waa la yidhaahdaa meesha la yidhahda esow ayaan u jirnaa shan kilomitr waan gartay marka ciidankiinu xaggee ayaa u jahaysantihiin ciidankana wuxuu ku jahaysan yahay degmada boar dheere iyo wixii ka sheeya oo jubbooyinka waan gartay marka ciidan soomaaliyeed miyaa tihiin mise isku jir baa tihiin ciidanka soomaaliyeed baan nahay ciidanka dowladda federaalka sina walsameeca ciidamada amisom intaa ayaan ka koobannaha waan gartay marka hadafkiina ugu weyn muxuu yahay ujeedanadan ugu weyn waxa weeye in aan ka sifayno argagixisada la baaqbaxday al-shabaab ummadda soomaaliyeed iyo deegaamada ay ku sugan yihiin ee muddada dheer ay haysay inaan ka sifayno marka degmada baar dheere oo kale markaad eegtid xilligan gacanta waxa ku haya al-shabaab maxaa idinka ilaa hadda ad war ka haysaan wararka aan ka hayno waxa weeye in ay baqdeen magaaladay faaruqiyeen iyo tabaray hayaan aanarag ilaa haddana ay walaaho ku jiraan meesha u bixi lahayeen goryay u carari lahayeen oo nafdheeraysay ka dhigan lahayeen inay ka baxeen baan war ka haynaa waan gartay marka degmada baardheere intee u jirtaan xilligan degmada baardheere midkii adigu ilaa iyo lixdan iyo shan kilomitr meelahaas ayay jirtaan
waan gartay wararka qaarkood ayaa sheegaya in iska caabin meelaha qaar oo kale ciidanka la kulmay la kulmantay ama ay dhacday oo kale waxyaabo qar xagga gaadhi ay saaranta oo kale ciidanka lagu soo weeraray wararka maxaa ka jira wax weynoo iska caabina ma hayno wax hadda soorbaada oo dhacayna ma jiraan waan gartay raje intee leeg ba ka qabtaan marka inay gaadhaan magaalada baardheere oo idinkoo ilaa hadda maalmahan bal aada loo hadalhayay in aad duulaan ciidamo kala duwan ay yihiin waxaan jecelnahay socdaalkanaga aan hayno inaanaan wax hakada aanaan la kulmin xilliga ay nagu gaari doonto aliisti ilaa berri ilaa saa dambe midkood inaan tagno ayaan rajeynaa insha allah
wararka qaarkood ayaale waxay isticmaalaysaan ciidanka dhulka keliya kuma koobnidin oo xataa diyaarado kala duwan ayaa isticmaalaysaan marka wararka maxaa ka jira waa jiraan diyaarado iyo ciidan lugeedbo korya hoosba in howlgalkanagu uu socdo way jiraan ciidankiina ma halkan jihe ee dhinacan aad ka socotaan keliya ayaa mise jihooyin kale ayaa jiro duulaankiinu ka soo socdo haa way jiraan ciidamo nala shaqaynayo oo dhinaca kale ka soo howlgalay ciidamo soomaaliyeed iyo kuwa isagoo la socdaba way jiraan dhanka galbeedka magaalada oga aadan kasoo howlgalayana way jiraan waan gartay marka diinsoor howlgalkiisa isaga xidhiidh baa leedihin soo maha haa qolada ka howlgalayso diinsoor wada shaqayn baan leenahay waxaana jeclahay wakti isku mid ah inaan labada degmada waan gacanta ku dhigi doonaa hadii laa yidhaha inta howlgalkan uu socday haddaan su-aasha ugu dambeeya ka dhigto khasaare intee leeg ba idin soo gaadhay ciidankiina dhinaciina oo kale ilaa iyo hadda intaa soconay waa khasaaraha una soo gaaray ma jiraan waan gartay laakiin waxaa laleeyahay iidaale oo kale halkaa dagaal badan baa ka dhacay dad khasaare aada u badanna wuu jira xoogaa yar oo aan saa u badnayn oo iska jidooyo yar ayaa la kulmeen saaka sidaan ka warhayno ayaguna waxaad ha kala weyna gelin socdaalkoodii howlgalkiina wuu socdaa laakiin xilligan rasaas ayaan maqlaynay marka rasaastaasi ma maxay ahayd dad sawir kooban naga siisid wax saa u badan oo maxaan ku rahdaa awoodo hakiso ma ahan xoogaa jidgooyaha in ayaduna wax socdaalkoodii iyo howlgalkoodii hakiyey maahan sidaa ugu dhaqsiyaha badan ayay uga gudbaysaa saacadihiiba marka taas macnaheed waxa weeye ciidankoo socda ayaa laysku dayay in la hakiyo oo jidgooyo loo galay
waatahay dhegeystayaelkaasina wuxuu ahaa dhamme cumar sheekh ismaaciil oo ka mid ah hoggaanka ciidamada militariga soomaaliyeed ee ku sii siqaya degmada baardheere wuxuu u warramayey ismaaciil xuseen farjar
wararka ka imanaya gobolka waqooyi bariya kenya ayaa sheegaya inay dhakhaatiirta ka soo jeeda gobollada kale kenya ay weli ka baxayaan gobolka waqooyi bari sababo dhinaca amniga haddaba bixitaanka dhakhaatiirtan saamayn intee leeg ayaa ku yeelatay adeegyada caafimaadka gobolka wariyaha iyaga maxamed faarax shire ayaa la kulmay axmed maxamed dhaqane oo madax ka ah cisbitaalka loo soo gudbiyo xaaladaha caafimaadka ee gaarka ah ee ku yaala magaalada gaarisa wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal siday shaqada u socoto isbitaalka gaarisa county referral hospital waxaa weeye shaqada si habsan bay u socotaa dhaqaatiirtii way joogaan bukaankana way imaadaan countiga dibadda iyo gudahaba way ka imaadaan sidaa ogsoon tahay isbitaalka wuxuu waxaa looga yimaadaa dibadda countiyada sida mandera wajia tana river ilaa ilaa shan county baa looga imaadaa isbitaalka marka shaqada si fiican bay u socotaa waa tahay waxaa jirtay in dhawaaleed in dhakhaatiirta ajnabiga ay isaga baxeen guud ahaan iyo macalimiintuba gobolkani marka saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay isbitaalka habsami socodkiisii isbitaalka shaqadiisii weli si fiican bay u socotaa dhakhaatiirtii waxa naga tegay ma laha nurses kalkaaliye aan tiro badneen ayaa ayaa tageen laakiin wax ku yeesheen ma laha taasna waxay ku suurtowday soomaali badan oo dhaqaatiir iyo kalkaaliye badan ayaa isbitaalka ka shaqaysa iyo muslimiin badan ayaa joogaan marka dhaqaatiirta nala jooga xataa hadday tagaan wax saameyn ah ay ku yeelan doonto ma laha waa war farxad leh inta badan dadka gobolkani waxaa lagu eedeeyaa inaysan maadooyinka dhakhtarnimada macalnimada iyo injineernimada aysan baran marka waxaad is leedahay dhakhaatiir dhan walba ah oo idinku filan ayaa jooga xataa haddii ay dhakhaatiirta ajnabiga tagaan mise ilaa xad waa loo baahanaya dhakhaatiirta kale ee aan ahayn soomaalida baahidoodu way iska jirtaa dhakhaatiir waa loo baahan yahay si kastaba ha ahaatee laakiinse waxaa moodaa xagga caafimaadka in bulshaheena aad ugu badan tahay kalsooni buuxda ayaan siinaynaa dadweynaha in isbitaalka ay hawsha sideeda u sicon doonto insha allah waa tahay waxaa jirtay in la xiray macadki dhakhaatiirta oo inta badanna ahaa meel idinku aad ku tiirsaneedeen oo arday fara badan oo tababar ku qaadanaysa isbitaalkan ay jirtay waxaa jirtaoo kale in jaamacadaha arday ka imaadaan ay imaanayeen oo tababarahay isbitaalkan ku qaadanayeen ma yimaadaan saameyn intee leeg bay ku yeelatay iyadoo isbitaalka arrinkaasi saameyn weyn kumaysan yeelanin inaan la socoto maogay waxaa magaalada ka jira macadka uu dowladda leeyahay k m t c ma ogin waxaa kaloo jiraan macado kale fara badan oo privates ah oo aan la leenahay xiriir kuwaas ardaydoodii ayaa noo yimaadaan oo isbitaalka ka shaqeeya marka weli wax oo dhibaato ah kama kama imaanin dhinacaas waatay arday jaamacadaha ka imaanaya ama kenyatta ama nairobi ka imaanaya ama kuwii sida samafalka u shaqaynayay ayagu ma soo gaaraan isbitaalka may kuwaas hadda nooma imaadaan marka dhanka kale aynu ka fikirayno isbitaalada hoose ee yaryarka ee tuulooyinka dhaco waxaad sheegtay ilaa wajeer mandheera ilaa iyo tanariva ilaa iyo waxaa weye shan dowlad goboleed ku dhowaad in inta badan isbitaalkan uu saldhig u yahay marka gobolkeena aynu ka fikirayno dhakhaatiirtii ka tagtay deegaanadaasi saameyn intee leeg badan ku yeesheen culeys ma jira idin soo food saaray oo la oran karo isbitaalka waa saaran yahay iminka isbitaalkan maadaama uu yahay referral hospitalka bukaanada laga soo diro ayaa noo imaada isbitaaladaasna waxay joogaan ambulansya magaalada haddaysan joogin meelo u dhow bay joogaan marka bukaanada laga keeno xagga annagay noo imaadaan wax kaloo hadda saameyn weyn laga soo sheegana ma jiraan
adeega ambulanska oo ah adeeg dadku gobolkan ay is oran karaan waa adeeg aada u wanaagsan ma yahay mid gaaray dadka tuulooyinka oo ma jirtaa in dadku ay xilli walba loo baahdo adeegaasi heli karaan oo isbitaalka weyn lasoo gaarsiin karo si fiican waxaa weeye maalin walbo isbitaalka waxaa la keenaa bukaano ka socda magaalooyin kala duwan iyo tuulooyin kala duwan waxayna iskugu jiraan dad loo keenayo inay isbitaalkan weyn ku umulaan waxyaalo badan oo complications ah ayay maaragta ayaa loo keenaa marka waad dareemaysaa haddaan ku siiyo tiray tiro haddaan ku siiyo bisha koowaad ilaa bisha shanaad inta u dhexayso toddoba boqol iyo toban bukaan ayaa la keenay isbitaalka waxaana laga keenay magaalada gaaris gudaheeda ama dibadeeda ayaa laga keenay isbitaalkana la keenay marka waa haddii aad sii kala fiiriso kaas waxay ahaayeen dumar uur leh oo maaragta haddii aanan isbitaalka la keenin ay ay halis ay ku jiri lahaayeen marka waad dareemaysaa maaragta in arrintaas horaan uma jiri jirin marka aad iyo aad bay maaragta arrintaas u u qabatay u buuxisay wasaaradda caafimaadka waa tahay ugu dambeyntii waxaa jirtay in warbixinadii tan iyo intii ambalansyadan aan la keenin ay tusinaysay in heerka dhimashada hooyada iyo caruurta ay ahayd mid heer heerkeedu sarreeya iminka maxaad ku qiyaasi kartaa in caruurta iyo hooyooyinka umuraacayo cadadkooda
hoos bay u dhacday dhimashaha hooyada iyo iyo iyo ilmaha saa la socoto horta technologiga mise sida laiskuula xiriir aad bay ay u fiican tahay hadda telefoonna la iskala soo xiriira jiraan oo meel alla tuulooyinka laga soo wacaa oo ambulansyadiina ku xiran ambulansyadana way ku xiran yihiin marka ambulanskana markii ruuxii waa la keeni isbitaalka la keeni marka waxaa kaloo jirta maadaama ay tahay lacag aan laga qaadin dumarka uurka leh iyagana isbitaalka aad bay u imaadaan dabcan hooyooyinka beriga hore waxay ka baqi jireen ama qaarkood baan haysanin lacagta isbitaalka dabcan miya
ha marka maadaama aanan shilin laga qaadin oo maaragta arrin uu bilaash yahay waddankoodana uu ka jira free maternity services isbitaalka aad baa loo imaadaa wixii guriga lagu umuri jirana ma lehe hadda isbitaalka toos baa loo imaadaa
waa tahay kaasi waxa uu ahaa axmed maxamed dhaqane oo madax ka ah cisbitaalka gaarisa ee xaaladaha gaarka caafimaadka wuxuu warramayay weriyahayaga maxamed faarax shire
waa tahay dhegeystayaal wiilkaad nagala socotaani waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaanaysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisa soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah maxamed abuukar nuur oo muddo ka badan soddon sane ka soo shaqaynayay howlaha civil aviationka ama socdaalka hawada soomaaliya maxamed waxa uu ku sugan yahay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxa uu kasoo shaqeeyay welina uu ka mid yahay shaqaalaha civil aviationka soomaaliya waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladaha kala duwan iyo sida ay u shaqayso hawada soomaaliya ah ay diyaaraduhu ugu duulaan sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona maxamed marka ugu horeysa kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha okay
waxaa jirta dad badan inaanay aqoon badan ama aanay wax badan kala socon arrimaha ku saabsan hawada soomaaliya ama socdaalada kala duwan iyo maamulka hawada soomaaliya afka qalaadna lagu yiraahdo civil aviationka waxaa waxaa kaloo jirta in hawada soomaaliya la sheegay in laga maamulo dalka kenya xilligan maamulkeeda bal taariikh yar oo kooban adoo noo faahfaahinaya waktigana xoogaa soo koobaya bal taariikh yar oo kooban naga sii arrimaha ku saabsan hawada soomaaliya ama civil aviationka soomaaliya
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan soomaalida dhegeysanaysa waan salaamayaa gaar ahaan waxaan salaamayaa baxda aviationka hadday ku nool yihiin waddanka gudihiisa iyo hadday ku nool yihiin waddanka dibadiisa haddaan usoo jeesto macnaha mawduucan waa mawduuc aada u ballaaran run ahaantiina soomaalidu dhinacyo kala duwan ay ciil ugu qabto qaabab fara badanna dadku way uga hadlaan laakiin haddaan soo koobo qof ahaan waxaan kusoo koobi lahaa saddex qodob waa nagerka aviationka horta muxuu yahay macnaha aviationka soomaaliya muxuu yahay shaqadiisu maxay tahay muxuu qabtaa muxuu wakiil ka yahay waxaa moodaa soomaaliya inaysan aqoon buu lahayn oo maanta soomaaliya hadii la weydiiyo aviationka muxuu yahay ay ku gaaban tahay balse hadii la somalia airline maxay tahay waxbayna ka sheegi lahaayeen qodobka labaad oo ka sheegi lahaa waxay tahay sababta uu mashruucan oo u yahay pilot project adduunyada kii ugu horreeyey ee ka guura dalkiisa ee waddan kale tamarti ku ah waxa kalifay iyo ta saddexaad oo ah maxaa hor taagan oo caqabada ah inuu dib usoo laabto haddaan ugu horreysiiyo nagerka macnaha horta adeegani adeegani horta wuxuu xambaarsan yahay ee soomaali in ogaata laga rabaa inuu xambaarsan yahay dhammaan astaamaha xorriyadda dalkeena uu leeyahay xorriyadahaas uu ku matalo adduunyada maxay yihin marka xorriyadahaas dabcan markaan ka hadlayna xorriyadaha waa xilligii aan xorriyadda qaadan aan ka hadlaynaa waxaa ugu horreeyey adeegana marka wuxuu ahaa mid la halmaala macnaha iskula dhashay macnaha haddaan kasoo qaadano xambaarsan xorriyadaas xorriyadda ugu horeysa waa xorriyadda isgaarsiinta kaba soo qaad adduunyada waxay qabtaa fure soomaaliya waxaa lagu galaa two five two waxaa laga yaabaa dadku meeshay ka timaada xooga inaysan kala baxsanayn two five two gaas markaad fiiriso adduunyada waa zone zonka ugu horeeya waa north america zonka labaad waa africa marka magacaas africa two yay wadaagaan magaca shanta sidoo kaleta waa east africa two waa wadanka labaad ee xorriyadda east africa qaatay maadaama ethoopia wadan koowaad tahay sidaas si leeg furaha labaad aviation ku xadaarsan yahay waa furaha country codeka aviationka dalka soomaaliya kaasoo asagana adduunyada la bahabaheeyey bah kastana ay leedahay magacyo iyo nidaam u gooniya haddaan kasoo qaadana africa afar bah ayaa loo kala qaybiyey oo ka bilowda xarafka g xarafka d xarafka f iyo xarafka h marka east africa waa h waa wadamada east africa oo dhan magaca ku xigo h kaaseto waa location indicator waa c sidaas marka waa ereyga soomaaliya kan saddexaad magaca uu ku qadban yahana waa magaca soomaaliya ku xambaarsan yahay airspaceka soomaaliya ee ah muqdisho kan afraadna hadda waa aerobortki wadankaasi uu leeyahay magaca uu leeyahay furaha saddexaad markaan imaado waa du- diiwaangelinta gaadiidka diyaaradaha kaba soo qaad soomaaliya haddii diyaarad ay leedahay national carrier ay tahay waxay ku diiwaan gashan tahay lix macnaha eber ama lix six oscar luqada aviationka waxaa lagu yidhaahdo ama magaca lagu qoro diyaaradu uu yahay som ama s o haddaba internetka haddaba karierkiis uu yahay furaha saddexaad afraad markaad soo qaadato waa furaha saadaasha hawada ee waddankeena ama ku tabiyo ama uu ku helo kaba soo qaad aviation routine meteorological reportka marka la suubinayo ama forecastka marka la suubinayo ha la adeegsado wejiga maraykanka satellitekiisa ama kan europeanka m i d b m d d i ga amba coraborka marka la adeegsanayo hal furo un baan soomaaliya qabnaa halkaas furo wuxuu ku astaysan yahay aviationka astaanta ugu dambeysana waa astaanta calanka markaad fiiriso diyaaradda national carrierka calanka ay wadato markasta waa soomaaliya calankaasna awoodda keliya oo bixiso waa aviationka Waa Een, muraahinta waxaan rabaa inaan hal su-aal oo kale meeshaas kaa weydiiye adna haddaa aa soo hadal qaada maxay tahay sababta loo geeya aviationka ama maamulka aviationka soomaaliya ama hawada soomaaliya dalka kenya oo sida aad sheegtaba uu u yahay waxa la yidhaahdo pilot project Ah, taasi waa mid yaroo kooban maanaa markaad fiiriso soomaaliya waxay ka tirsan tahay ururka duulimaadka caalamiga ah ee tirsigiisu maanaha ay ay ka mid noqotayna maanaha aviation actigeedan ay gudbisay laba- labadii maarch kun sagaal boqol iyo lixdan iyo afartii kaasoo ah chicago conventionka ka mid ahaanshaha marka ururka soomaaliya markay ka mid tahay dowladda soomaaliya waa burburtay sagaashan iyo kowdii mas-uuliyadaas marka waxay kusoo dhacaysaa eka ayay kusoo dhacaysaa maanaa ururka duulimaadka caalamiga ayay kusoo dhacaysaa waxaana uga wakiila oo markaa soomaaliya ku matalaya u n d p da marka soomaaliya markay dowladda burburtay masiibanaag waxaa yimid wadanka contingency unisom som la yidhaahdo unisom som markay timaaday waxay u baahatay techniciankii ama technocratkigii aqoontan farsamo ee lahaa inay helaan waxay dib usoo ururiyeen shaqaalihii aviationka ayagoo la kaashanaya u n d p waxaa abuurmay mashruucii ugu horreeyey oo pilot projectga oo dowladda soomaliya wakiil ka tahay u n d p da unisomna ay wakiil ka tahay nabadgelyada waddanka halkaasna eka ay ka soo gashay marka markii la abuuray mashruucii uu ku shaqeeyo soomaaliya unisom waxay noqotay inay dhibaato dhacda waddanka ay ka baxdo waxaa laga fikra marka saddex laba arrimood in la qaato midkood in hawada soomaaliya lagu kala daro ilan waa loo baahan yahay airspaceka soomaaliya diyaaradaha aduunyada way marayaan in ama loo kala qaybiyo saddexda afarta wadana kenya seshal sanca iyo ethoopia iyo in maadaama man powerkii la haayo qalabkiina la haayo oo mashruucaas markuu abuurmay la haayo in adeegan un ka ay gacanta ku haayaan ay qabtaan marka markii la guuray waxaa laga fekeray in mashruucan lala guuro pilot project uu noqdo la geeyo leeyahay in hay-adaha un ka soomaaliya ka shaqayn doono loo adeegsado shaqaalahaas ugu yaraan kadibna hawada soomaaliya lagu bixiyo serviceka ugu yar ee loogu ilaalin karo hawadooda oo mas-uuliyadooda keliya loogu ilaalin karo si loola sugo dowladda soomaliya inay ka timaado that's why mashruucana soomaaliya uga guuray oo ugu guuray waddanka hadda uu tegan yahay ee kenya wuxuuna ku guuray mandate u n oo ay gaareen in loo hayo hawada soomaaliya oo loola sugo inay timaado dowladda soomaaliya Een, waa mahadsan tahay een, maxamed waxaan rabaa dhegeystayaasha inaan fursadda siiyo een, su-aalaha Een, dhegeystaha ugu horeeyaan siinaya walaal magacaaga meeshaa joogto iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso maxamed abuukar oo ah een, qabiir maaragtay dhinaca maamulka hawada soomaaliya ah magacaygu waa cabdicasiis weheliye coofle waxaan joogaa magaalada muqdisho mudanaha maxamed kabiirka waxaan weydiinayaa arrimaha hawada soomaaliya inta badan waxaa la sheegi jiray waagi hore inay qaramada midoobey maamuli jirtay kadibna dawladda lagu wareejiyey marka yaa kula xisaabtama dawladda lacagaha shaalka ay maraan teeda kaleento golaha baarlamaanka weli bay keenin arrimahaas wax ku saabsan oo in wasiiradii wasaaradii ay qusayso lagala xisaabtamo lacagahaasi meesha ay ku dhacaan si loo ogaado
waa mahadsan tahay dhibaatada horta ugu badan waxay tahay soomaalida waxay ka hadashaa aviationka dhaqaalihiisa laakiin kama hadasho dhibaatada guud ahaan aviationka isaga laftarkiisa haysato ee ku ku dul hogan waxay yarahan dib u soo loodan aviationka soomaaliya horta ma jirto dhaqaale iyo hawo dawlad soomaaliya lagu wareejiyo haba yaraatee aviationka soomaaliya wuxuu ku rahman yahay xorriyadda soomaaliya waxay ku rahman tahay aviationka xorriyadda soomaaliya ee hawada ama xorriyadda soomaaliya inteeda badan waxay ku rahman tahay xafiis ku yaal horta nairobi xafiiskaasi ugu horeyntii dhowr mashruuc oo kala duwan ayuu qabtay oo mashruuc ugu horreeyey oo qabto lagu abuuray wuxuu ahaa xafiiska lagu abuuray u n d b da sagaashan iyo saddexdii mashruuc la oran jiray som ninety three zero zero two kaasoo sheegayay rehabilitationka soomaaliya ee muqdisho keliya ka hadlayay markay dawladda burburtay waa markii unison baxday waxaa loo raraa xafiiska nairobi mashruuc cusub ayaa abuurmay oo la yidhaahdo civil aviation caretaker authority soomaaliya waa kan hadda nairobi yaallo waayo nidaamka loo dhisay mashruucaas wuxuu ahaa in uu barbaariyo aviationka qalabeeyo tababaro gobolada uu gaarsiiyo xilliga aan ka guurnay muqdisho idminis gobolada wadanka o dhan waxba ma jirin markaan nairobi tagnay waxaa la fikiray in mashruuc lagu baahiyo wadamadii wadanka intiisa kaleeto meesha ugu horreysa lagu baahiyo waxay noqota baydhabo baydhabo markii haddana lagu duulay oo la dudumiyey haddana mashruuci wuxuu dib u abaabulay inuu guuro boosaaso boosaaso markuu u guura mashruuci waa meesha maantay aan rabo runtii inaan aad iyo aad uxuso kuna ammaano shaqada ay nala qabteen gaar ahaan xilligii maamulkaas uu jiray uu xukumayay uu joogay macnaha sheekh yuusuf heriyo oo maamulka ahaa iyo ragga ka shaqeynaya cabdiqaadir waxaa imaadeen marka qalabkii ugu badnaa ee wadanka hadda maanta uu ku shaqeeyo wadankeena boosaasuu kusoo wada degay kii boosaaso waa lagu rakibay inta kale boosaasu kusoo degay ninka soo dejiyey oo soo rakibay oo dejiyey anigu ahaa waa rarnay xilligaas awood ma aanan lahayn waxaan u gudubnay hargeysana lagama shaqayn karin waa ninety five-ki berberan lagama shaqayn karin waxaan u guurnay kalabeer iyo borama kadib dawladihii nidaama imaaday dawladihii nidaamka yimid ayaa marka waxay abuureen dhibaatooyin fara badan oo aviationku uusan kusii kori karin laga bilaabo taariikhdaas ilaa maanta aan kula hadlaayo aviationku wuxuu ku rahman yahay nairobi waxaana maqan modalitigi iyo shuruucda iyo qaabkii dawladda looga fadhiyay inuu kula soo wareegto kaasoo aan rabo haddii ay habboontaha su-aasha ku habboon inaan kaga jawaabo waa mahadsantaha lakin ilaa hadda wax dawladda gacanteeda ku jira ma jiro wuxuuna u rahman yahay mashruucaasi wax kale maaha waa aktiga laga rabo baarlamaanka dalka soomaaliyeed oo lagu burin lahaa u n-ki ku qaatay hawada dalka soomaaliya waddan kale ku geeyay inuu ku buriyo baarlamaanku inuu waddan kusoo celiyo ayadoon taas leelin marka actiga aviationka iyo conventionka damaanada soomaaliyeed uusan baarlamaanku uusan helin wasiirna sooma celin karo madaxweynena sooma celin karo ra-isul wasaarena sooma celin karo waayo damaanada dalka soomaaliyeed waa baarlamaanka baarlamaanka waa loo gudiyay documentigii gacantiisuu ku jiraa ujeedooyin kala duwana looga celiyey maadaama baarlamaanka uusan gudbin actigii iyo macnaha mas-uuliyadda uusan wadanka u qaadin inta uu ka qaadayo wuxuu jirayaa halka uu yaallo ma jirtaa awood soomaaliya ay ku maamuli karta hawadeeda xilligan oo ay kula soo wareegi karto maamulidda hawadeeda haddaan tusaale ku siiyo horta wuxuu waxna waa waxa la yidhahda legality legalityga baarlamaanka soomaaliya ku fadhiyo waxna waa modality modalityga waa qofka aqoon-yahanka aviationka xirfadan ilaahay bare inta soomaali ay joogto wax ay ka bilaabaan oo ay ka untaan oo abuura fiican way haystaan haddii marka farsamadii meesha ku habboonay dawladdu iyo dadkaas aqoon-yahanka isla helaan ha waan haysanaa waa sahal waa waxa maalmo tirka qaadanaya laakiin ujeedada taala waxay tahay xafiiska nairobina wuxuu haystaa gaashaan uu dad isaga hor keeno dawladda soomaaliyana meel laga jiro mataqaana marka waxaan ku dhunay annaga daanaa xirfadlayaasha aqoon-yahanka aviation dhaxdooda taladina ay ku baabasan tahay aviationka soomaliyan uu ku yahay mid ku rahman dibadda wabilahi tawfiiq laakiin anigu su-aal kale aan raba inaan ku weydiiyo ah dhaqaalaha ka soo xarooda hawada soomaaliya sidee loo qaadaa sideese dowladda kusoo gaartaa ma soo gaartaa dowladda absolutely dowladda dhaqaalaha sababta dhaqaalaha in la kala fahmaa la rabaa dhaqaalaha aviationka wuxuu kusoo baxaa naasi kala duwan iyo tilmaamo kala duwan aan idin kala qeexo dhaqaalaha air navigationka ee hawada sare markaan leeyahay hawada sare waa la horta hawada dalka soomaliya qofku inuu fahmaa fiican hawada dalka soomaaliya waa hawada africa ugu ballaaran waa hawada diyaaradu hadday gees ka soo gasho geeska kaleeta ay ku jiri karta afar saac hawo ka weyn africa ma jirto laakiin qofka soomaaliga markuu hadlayo wuxuu igala hadlayaa aeroboortka muqdisho aeroboortka hargeyso aeroboortka kismaayo aeroboortka baydhabo which aan u ahayn macnaha maangal waxa laga hadlayo marka dhaqaalaha soomaaliya soo gala ka soo gala air navigationka waa upper airspace-ka laga bilaabo labaatan iyo afar kun fidi wixii ka sarreeyo haba yaraatee waa dhici kartaa shakhsiyadaad inay wax ka qaataan laakiin dawlad ama ha ahaata mid gobol ama ahaata mid maxaa lahaa dawlad dhaxaa midna sooma gaaro shaqaalaha soomaaliya oo weliba ayaga u shaqeyn waa ku dulman yihin dhibaato badan ay ku qabaan wax gaashaanna kuma haystaan goboladay ka yimaadeen dawladaha xukumo iyo dawladda dhexe midna waayo qaabka loo maamuli lahaa dadkaas lagama fikirne dhaqanka iyo awoodda iyo hawada soomaliya inay ku dhex maqan tahay waa mahadsantahay dhegeystayaashaan siinaynaa markana dhegeystaha xiga walaal magacaaga iyo meesha aad joogto iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso maxamed abuukar oo ah qabiir civil aviationka ah ama maamulka duulimaadyada hawada
falastiin axmed imaan iyo v o a laanta afka soomaaliya iyo mas-uulka ku jira khadka waa salaamaya magacayga waa zakariya maxamed axmed waxaan ka hadlayaa caasimada soomaaliya ee xamar waa mahadsan yahay waxaan weydiinaya mas-uulka dhowr su-aalood su-aasha ugu horeyso maamul goboleedyadan hadda la dhisaayo dhibaato badan waxay ku hayaan dhanka socdaalka tusaale waxaa jira garoomo macamalaha ee ay samaysteen garoomadaas oo runtii iskaga kala goosho diyaarado runtii la isticmaalay nineteen sixtig iyo nineteen seventig marka dhibaato aankee ah ayay ku hayn karaan shacabka iyo iyo iyo aviationkaba su-aasha kale runtii inkastoo aadan dawladda ka socon laakiin raggii aviation ka qaabilsanaya ee lagu dilaayo kilomitr kilomitr four saameyn aankee ah because of dadkaas dad khubaro ay ahayeen oo muddo ka shaqeynaya marka saameyn aankee ah ayay ku yeelan kartaa dililka raggaas
aviationka ee soomaaliya
horta waa mahadsantahay sakariya anoo ka faaidaysanaya su-aasha ninkaasi weydiiyey waxaan tacsiilinayaa dhammaan aviationka shaqaalihii ka dhintay iyo kuwa haddaba ka dhaawacan ee u dhintay adeegani shaqadan dhabti ragga shaqadaas hay shaqaday hayeen dhabti raggaas haddii maanta soomaaliya ogaan lahayd wax badan badan badan ayay ku bixin lahayd inay hesho sababtay u dhinteen balse haddaan dib usoo laabto su-aasha hore aan ku laabtay ah hawada annaga sare ee xuduudda dalka soomaaliya meel kastay kasoo baxdo horta astaanta aviationka qofka wuxuu ku garan karaa hawada dalka soomaaliya waa hawo aada u weyn misaal qofka dhulka soomaaliya u yaqaanaa marka meel kastay diyaarad kasoo gasho horta way waxaa la siiyaa qayb ka mid ah shaqooyinka aviationka waxaana bixiya nimanka nairobi joogo laakiin garoomada yaryar markay diyaarado imaadaan ay arkaan way degaan nooca diyaaradaha imaanayo qaabkay ku degaayaan iyo meesha ay degayaan mas-uuliyaddeeda dawlad maanta xukuntoo gaartana lama arko aan dadka jooga nairobina awood uma laha inay controolka noocaasa diyaaradda ay saaraan oo ay airwaterneskeeda iyo reliabilitygeeda iyo diyaaradaasita macnaha nidaamkii looga baana la waafajiyo suurtagal maaha marka taasi waxaa ay dhamaan kartaa oo keliya marka nidaam aviation oo saxa intuu yimaado la helo qawaaniintii iswaafajin lahayd dawladda dhexe iyo aviationka guud ahaan macnaha ii sheeg waxaa la yidhahda aviation boardkiisa kala duwan ee goboladiisa ah dadka dhintay haddaan usoo laabto waxay ahaayeen unugyo casti annagu qaad ahaan qurba joogta aan barinay ee aan ka barinay dawladda inay ku kaalmeeyaan in adeegaan maqan iyo dadka hawshaan ka maqan inay fahamsiiyaan laakiin nasiib daro markay hawsha dhexda ka galeen ee meel dhex marsiinayaan si aysa u suurtagelin hawsha ay wadaan ayaa waxaa noqotay inay dhexda ka baxaan laakiin waxaan maanta soomaali ugu bishaareynaya inay joogaan dad ayaga lamid a aqoontaas leh suubin kara waxay suubinayeen haddana qaarkood ay muqdisho joogaan qaarkood nairobi ay joogaan qaarkood ay dibadaha joogaan qaarkoodna ay dhici karto inaanan ba aqoon ba anagu ay dibadaha ku barteen una baahan tahay soomaali inay timaado balse haddii loo baaqo laftirkooda ay imaan lahaayeen marka annagu waxaan ka hadlayno waa intaan isnaqaanay aan isla shaqayn jirnay haddana ku jirta systemka laakiin waxa dhici karto labaatankan sano dadka dibadaha usoo baxay dad nagaba aqoon badan naga fiiro dheer inay jiraan laakiin annagu aan aqoon u lahayn marka insha allahu tacaala taas waa taas dadkaas aadan ugu baahnay waa naga dhinta allan uxariista laakiin still unugyacasta waan haynaa hadday isla saanqaadaan unugyacstaas iyo dowladda soomaaliyeed iyo dowladaha wadanka jiro ilan dowlad kastoo gobol kasta joogto waxay qabtaan shaqaale expert iyo aqoontaas laha hadday ayaga weheshadaan waxa ka maqan waxa socda ay weydiiyaan dhibaatada maanta soomaaliya haysta maba jiro lahaynba hal maalin bay ku dhalaan
waa mahadsantaha waxaan rabaa inaan markana dhegaystaha xiga siiyo walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso maxamed abuukar nuur oo ah qabiir dhinaca maamulka safarada iyo hawada soomaaliya ah magaceyga waa cabdullahi shariif cabdi waxaan joogaa magaalada muqdisho su-aasha aan rabo inaan weydiiyo walaalka barnaamijka martida saana waxaa waaye barnaamij ku saabsan hawada soomaaliya oo waqtiyadii dambe jijiitan fara badan soo martay waxaan rabaa inaan weydiiyo saan kolka hore wada ogeyn waxaa jirta heshiis soomaaliya iyo dowladda soomaaliya si guud heshiisay kusoo wada kala socdeen magaalada harge wadanka turkiga oo maamulka hargeysa ku jira maamulka muqdisho ku jira ay kala seexanayeen marka heshiiska asagaa wuxuu dhigayay in hawada soomaaliya dib loogu soo celinayo soomaaliya gacanta soomaaliya dad soomaaliyeen ay maamulayaan xarunta hargeysana la geyn doono marka heshiiska asagaa meel ku dambeysay waxyaalahaas wixii intaas soo jiitay waxaa rabaa saxaabkeena su-aala weydiiyo soomaaliya heshiiska iyo heshiis dadka soomaaliya macnaa maadaama kenya ay taalo soomaaliya kenya waayadan dambe way ka dhexeeyaan xurguf xagga badda waxyaala noocaasi saan wali ognaha dhul walba waxa wadan walba waxa ugu kooban bad iyo dhul iyo cer marka soomaaliyana maadaama xidin weyn ayba ka noqoto cirka soomaaliya hawada soomaaliyana aysa gacanta ku helayo dadka wadanka kenya oo dadka kusugan ama qarabo mudug waa ka socdeen ama dad kala ahaadeen ay gacanta ku hayaan marka seebaha horta gacanta soomaaliya loogu soo celin karaa midda kale heshiisyada intaas lasoo gaarayeyna ma xagee bay ku dambeeyeen asalaamu calaykum horta cabdi waan ku salaama shariif waa mahadsan tahay dabcan horta waxaa aada u haboon qofka soomaaliga inuu fahmo qofka soomaaliga inuu fahmo waxa horta ay laga heshiin karo inay yihiin wax gacantaada ku jiro waxaa anigu arkaa qofaa marka la weydiiyo anu qof technician ahay siyaasa mihi markaan jawaabayn waxaan u jawaabaya hab macnaha technician aan u jawaabaya uma jawaabaya hab siyaasi dancan waa jiraa shir ka jiray soomaaliya iyo somaliland ay turki wada tageen laakiin shirkaas aniga asalidiisaaba waxay la tahayba waxaan meesha oolin waayo hawada soomaaliya somalilandna ma taalo somalilana ma taalo waxaa mandate-ka haysta united nationka united nationka mandate uu haysta marka ee gacanta soomaaliya aan ku jirin heshiiskeeda wax qiimaa oo suubinayo haddii wakti kasta lagu bixiyo ma jirto horta ko waa in la helaa baarlamaanka soomaaliya maadaama soomaliya maan dowlad ay leedahay baarlamaanka soomaaliya inuu fadhiisto aktiga soomaaliya inay macnaha ay cusbooneysiiyaan markay cusbooneysiiyaan kadib ayaa horta soomaaliya mas-uuliyadiisa waxay imaanaysaa in modalitiga laga hadlo marka waxyaabahan heshiiska ee la tegaayo ama turki ama kenya la tagayo meel la tagayo waa modality modalitigaasna wuxuu quseeyaa dhammaan dalka soomaaliyeed mas-uuliyadiisu quseeya taasna waxaa daboolayo actigaa daboolayo waayo shuruudaha la iska rabo ayay wax walba ku dhex yaalaan aqoonta ninka aviationka maanta ee jooga hargeysa aqoonta ninka aviationka maanta boose joogto iyo tan soomaaliya maanta jooga muqdisho ama kan kenya joogo waa isku mid waxba isma dhaafsano waxaa xukuma sharci uusan nina ka gudba karin qaar ka mida duuliyaasha diyaaradaha ka dejiya garoonka magaalada muqdisho oo su-aalo qoraala noo soo gudbiyey waxyaabaha ay ka sheegtaan ay ka cabanayaan waxaa ka mid a in garoonkii ay mar qura ka wada degaan diyaaradaha jaadka keena madaxdii dalka oo ama duulaysa ama soo degaya iyo dadkii rayidka ahaa taasoo mararka qaar ammaanka iyo badqabka diyaaradaha iyo dadkaba dhibaato ku ah maadaama jaadka uu kasoo duulo garoon macmala oo aan ahayn garoonkii caalamiga ah ee magaalada nairobi sidee ayuu kusoo gaaraa garoon caalami ah maxayse tahay sababta aan loo kala saarin diyaaradaha jaadka iyo diyaaradaha rayidka iyo kuwa kale madaxda caalamiga ah iyo kuwa dalkaba ay ku duulaan mararka qaarse khatar ma ka dhalan kartaa siri soomaaliya markaan xorriyadda qaadanay annagu waxaan lahayn aerobortkan muqdisho la yirahdo international aeroport kenyana waxay lahayd wilson aeroport fiiri marka adduunyada say garoomada u koreen iyo annaga meesha aan weli joogno heerkaan kala taagannahay waxa ay aan ka aan tusaale kale kugu siin karaa waa madaxweyne duulayo oo ku dhex duulayo siidlayaal qaar wala dhexdooda inuu ku dhex socdoo rabo macnaa khatarta ay lahaan kartaa lagu jiha intaasay la egta intaasan baan dhihi karaa wax kale ma dhihi waa waa mahadsan tahay haddaay waxaad qa- wax ka xustay eh, laakiin aanan si toosana ku weydiin arrinta ku saabsan raadaarka garoommadii waxay leeyihiin raadaaro sheega diyaaradda hawada soo gashay wakhtiga ay degayso tan kacaysa oo laga maamulo diyaaradaha garoommada soomaaliya ma leeyihiin guud ahaan soomaaliya adeegyada noocaasi oo kale ah oo lagu hagi karo diyaaradaha haddiise aysan lahayn khatar intee la-egaa ka dhalan karta adoo soo koobaya horta soomaali anoo ka cudur daaranayo waxaa jiro dhabta haddii la sheego xumaan ma aha qalabkaas nairobi maanta ay ku shaqeeyaan shaqaalaha aviationka nairobi ay joogaan qabka ka shaqeeya nairobi waa la weydiin karaa waa qalabkii ninety three aan ka rarnay muqdisho ee unisomta noogu deeqday raadiyahaasi wuxuu raadiye ahaan muuqaal ahaan u egyahay dadki yaqaanaha yaqaana dadka soomaaliya joogee raadiyaasha halow halowga ay iskala hadlaan ayuu la awoodiyay marka qalab ahaan iyo shaqo ahaan na- shaqaday hayaanna waa taan sheega dhaqaale ahaanna soomaaliya dhaqaalaha kaga baxa hawada soomaaliya laga ururiya haddaan tilmaamo sanadka keliya waxaa laga yaabaa inuu konton iyo shii macnaha milyan gaarayo haddii macnaha si sax loo suubiyo marka dhaqaalaha intaas leg markay dhuminayaan qalabka intaas la egna shaqadooda lagu hayo awoodii iyo xorriyadda waddankooda in halkaas taallo qashigooda inuu noocaas yahay n ma garanayo waxaan ka hadla marka qalab adiga raadaara kaalsa raadaar waxaa ka hasha adduunya shisheeye raadiyahaas noocaasa ayaa hawada soomaaliya yaallo garoon kasta oo aad tagto ama berberaha ku yaallo ama hargeysaha ku yaallo ama boosahaasas ku yaallo ama muqdishoha ku yaallo ama nairobi ka yaallo ha ahaado marka arrimaha kaleeta ee aviationka ee naf aidka la yidhaahdo ama waxyaabaha ee diyaaradaha lagu hagayo la fiisgareeyo waddankeena ma qabiyo ma laha mana yaalaan aadaa umahadsan tahay maxamed inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa maxamed abuukar nuur oo muddo dheer ka soo shaqaynayay howlaha ku saabsan hawada soomaaliya ama civil aviationka maxamed waxa uu ku sugan yahay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota tan intaan dib damba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
mahadsanid falastiin axmed imaan oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha inala socodsiinaysa barnaamijkuna sidaad dhegaysanayseen maanta waxa uu ka hadlayey maamulka hawada soomaaliya qaar ka mid a hadallada ku jiray barnaamijkaasi ayaanu wax ka weydiinay dowladda soomaaliya gaar ahaan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada cali axmed jaamac jangeli dhegaystayaal waraysigaasina waxaanu idiinsoo gudbin doonaa idaacadaha iyaga soo socdaad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee voice of america haatanna kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal erayada iyaga oo aan sax ahayn sida sibiqda ah dhawaanta af soomaaliga ku galay waxaa ka mid ah iyo weliba oraahda ah oo sida muuqata ka kooban laba erayoo aan sidooda qalad u ahayn asii noqonaya markii loo qaato sidii iyaga oo hal eray ah mar walbana isku sidkan aan tusaaleeyo waxaan maqlaa lana yaabaa xidhiiriyaasha idaacadaha qaarkood oo odhanaya haddana waxaad naga guddoontaan hees hebla oo ay noogu luuqayn doonaan labada fannaan maryan mursal iyo weliba xasan aadan samatar waa qalad tusaale kale barnaamijyada iswaraysiga ku salaysan ee warbaahintu ay dadweynaha ka qayb geliso ayaa qof soo wacaya markaas baa haddiiba weliyuhu wuxuu qofkaa weydiistaa inuu u sheego magaciisa iyo kobta uu geyiga eebbe kaga sugan yahay wuxuu yidhaahdaa walaal magacaaga iyo weliba meesha aad joogto iyaduna tii hore unbay la mid tahayoo waa oraah aan hagaagsanayn waxaase iigu darayd oo aan indhaha la taagay markaan maqlay wartabiye ka warramaya ku dhowaad sannad ka hor madmadow soo dhex galay xidhiirka shaqo ee wasaaradda ganacsiga ee soomaaliya iyo rugta ganacsiga oo midhahaatan dowladda ka madax bannaan markaas buu yidhi waxaa maanta meel hebla lagu qabtay shir lagu soo gebagabaynayo is-afgaran waa baryahanba ka dhex jiray wasaaradda ganacsiga iyo weliba warshadaha oo dhinaca iyo rugta ganacsiga oo dhinaca markaas baan isiri allaha ka cafiye iyo weliba weriyaha waa u hal eray mana ahee waa laba aan haddaba isku dayo inaan iftiimiyo sababta ay weerahaasi u qaldan yihiin oo erayga weliba intaan dib u dhigto aan soo hormariyo kan ay hadda ku lifaaqaan oo ah iyo kaasoo barashada naxwaha af soomaaliga sida lagu ogaaday ka mid ah erayo dhowr ah oo xidhiidayaal lagu magacaabo waxaa ka mid ah na sida jaamac baa garoorkii dhammay guureedna dhaydi ama afxuma rag waa kugu dirtaa colaadna wax kaagama tarto waxaa kaloo ka mid ah oo sida muuse waa dheer yahay oo buuran yahay ama kaco albaabka noo xir waxaa ka mid a ee sida tani waa gabadhiisii ee meel uu jiro weydii ama ninkuu ha qoslee sheekada ugu soo celi waxaa kaloo ka mid ah se sida wiilku waa gamcay gabadhuse waa soo jeedaa ama asli farrintii way heshay kuma se duxin waxaa kaloo ka mid a ama sida naagatag ama joog baa ugu daran ama galabta oo kale sheekhu wuxuu garaa kitaabka manhaajka ama muqniga waxaa kaloo ka mid ah waraahda ha yeeshee oo isku xirta laba weerood oo kala xambaarsan laba macne oo iska soo hor jeeda sida lacagtii waan u geeyey ha yeeshee inuu iga guddoomo wuu diiday ama lo'du waa xoolo fiican ha yeeshee abaaraha uma adkaysato gabyaa la odhan jiray aadan xasan kooshin oo aadan dinax lagu naanaysi jiray kana mid ahaa maansayahanadii soomaalida ee qarnigii siddeed iyo tobnaad ayaa xiriiriyahan ha yeeshee dhowr jeer ku soo celceshaday mar uu tirinaya tix murti miirana oo ilaa maanta dadka yaqaanay ay ku maahmaahaan waa tixdii uu ku odhan jiray warmahayga dhiig inaan ka tiro uma tumaalaysan ha yeeshee nimaan ii turayn uma taxniigoodo culimmada tembiga weyn leh oo tahajudkaa maahi ha yeeshee salaad koran tukada toobad ma ilaawo gobonnimo haddii loo tartamo tiirsa ma idhaahdo ha yeeshee haddii la abtirsado igu takoor maaha xiriiriyayaasha sidaas weeraha isugu xidha ayaa waxaa ka mid a ereyga iyo oo isaguna xidhiiriya laba magac sida waxaan u dhiibay shaar iyo surweel ama laba magac u yaal sida aniga iyo adigaa isoo dhan ama laba tiro sida laba kun iyo boqol sida haddaba ka muuqata tusaalayaasha aan soo sheegay ereyga iyo uma baahna ku kale oo lagu laro si uu u guto af ahaan macnaha uu sido u imow kolka ereyga weliba oo sidaad aragta ka kooban laba alanoo kala ah weli iyo ba waxaana adeegsigiisa loo baahdaa marka aad taxdo dhowr waxyaaloodoo israaci kara marka laga reebo midka ugu dambeeya haddii aan jilciyo weliba waa erey kale qoqoba wax la filaayey iyo wax aan la filaynoo dadka markaa loo sheegayaa ay la yaabaan haddii la isdaba dhigo sida imtixaankii saaka ayaa la soo dhejiyey waxaana ku guulaystay ardo badan oo ay ka mid yihiin samatar ashkiro sharmaarke iyo weliba cali oo fasalkiisa ugu damiinsanaa waxaa kaloo hagaagsan inaad tidhaahdo ma maqashay ina hebel in lasoo doonay lagana bixiyey lixdan halaad iyo weliba faraskii hebel ahaa ee reerku ay ku fara adeegi jireen duluucdu waxay tahay iyo waa erey gaarkiisa ah welibana waa mid kale ku waliba adeegsi gooni ah ayuu leeyahay inkastoo sidaan soo tusaaleeyey mar ay israaci karaani ay jirto sidaa awgeed waxaa xiriiriyaha barnaamijyada ku habboonayd inuu yidhaahdo haddana waxaad naga guddoontaan hees hebla oo ay noogu luuqayn doonaan labada fannaan maryam mursal iyo xasan aadan samatar maxaa yeelay in xasan aadan uu maryan mursal hees la qaadaa ma aha wax aan la filayn ma aha wax cidna lagaga yaabsan karo sidaa awgeed baan ereyga weliba halkan looga baahnayn weliyihii uu daawaduhu soo wacayna ma ahayn in codsigiisa uu ereyga weliba dhex geliyo oo wuu ka maarmi karee waxay ahayd inuu yidhaahdo walaal magacaaga iyo meesha aad joogto sidoo kalena waxaa hagaagsan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha in la yidhaahdee aan magacyadeeda ereyga weliba lagu biirin markaasan la dhihin wasaaradda ganacsiga iyo weliba warshadaha oo ah wartabiyihii aan dhegaystay siduu u yidhi maalin kaleba yeelkeeda maanta oo la joogo af soomaaligu warbaahinta ku hadasha ayuu magan u yahay dhallinyaro iyo waayeelba weriyaha hay-adahaas ka howlgala ayaa lagu wada daydaa madax iyo manjaba cid waliba isaga ayay dhaajisaa dabadeedna iyada oo aan loo fiirsan ayaa ereygii uu ku tiraababa haddiiba lagula tiraabaa sax ha ahaadeen ama yaanay ahaane si deg dega ayay ereyadaasi afka kaga mid noqdaan sidaa daraaddeed ayaa weriyaha soomaaliyeed iyo hay-adda uu ka tirsan yahayba waxaa looga baahan yahay intay gartaan culayska xilka saaran inay iska hubiyaan tayada af soomaaliga ay wax ku baahinayaan iyada oo siday beri ahaan jirtay shaqaalaynta hore ee wartabiyaha loo fiirsanayo aqoontiisa afkana lagu tixgelinayo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
watahay dhegaystayaal aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinaya barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha haatanna waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a kaalimaha suugaanta
warar jacaylku waa roob raxmadee bashubayo raysiyo barwaaqale reexaanu gooweeye weliyo rafiiqi weeye mubaaxa weeye farxada adduunyada rafiiqi weeye mubaaxa weeye farxada adduunyada iyadoo la racsho ilwada dhistaanoy ubad ay rabbaystaan isku raagan weligood
heestaasi raxmo ee seer maxamuud ayaa ugu dambeysay idaacaddii fiidnimo haaruun macruuf iyo anigoo furra ayaad la socodsiinayay sidaasiyo nabadgelyo
marna jacaylku waa raran rubadkiyo wadnaha gala iyo aan dhammaan iyo raxraxbiina ruuxa u haleelaa aroori karayo rafadiyo dhib Yeah. casho cirwada dhisaanoy ubaday rabbaystan isku raagan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.